السلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا baabu salaati duxaa duxada salaadeedii ayuu baabkeed yahay macnaa salaadan waqtigan duxada ama barqada la tukado taas bal rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh umuurihii noogaba soo arooray wax kaba mid ah kale axaadiisuna ficil iyo tukashiya umuurahaasay noqon doontaa wax bal maalan fadligeediiyo umuurahaasi axaadiisan inooguma sugnaanayaan bal taas salaada duxada ayuu baabkeedii yahay kale duxana waqtigan barqada la yidhaah walo culimada luqada barhkood ay kala yar farqiyaan waqtiga oo daxwa iyo duxa iyo daxa aadee maraatibtaasuna cadeedu markay soo baxda uun inaas adigu iyo markay aada u dheeraata iyo waxyaalahaasna ay ku kala farqiyaan bal salaada waqtigaasin cadceeda soo bixitaankeeda markay yar kor noqoto dabadeed la tukanayo ilaa ay dee zawaal ku dhowaanayso taas buu baabkeedi yahay waxyaalihii kuba yimi axaadiis xoogaayna waan arki doonaa insha allahu tacaala قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال أنه قال سمعت معادة قالت قلت لعائشة رضي الله عنها bal sanadkan aan haynaa waa sanad saxiixa dadkan ku suganna waa rijaashii saxiixa guud ahaanba xadiidkana saade muslim yaba way wariyeen oo way la wadaagsadeen oo waa xadiidka saxiixaan arki doono ka maxmuud ibnu khaylaan iyo abu daa-uud dayaalis iyo shucba intaba hore ayaynu marar u soo aragnay waana rag wada aimo ah raggaasi yaziid rushki ninkan la yidhaaho ama yaziid dabaci kolley caawa ayaan arkaynaa laakiin kalaam ayuu ku yeelan doonaa casharkanka ka dambeeya tirmidi waxoogaa buu matniga kaga hadli doonaa markaa isaga hadalkiisana taasaan dibdhiganaynaa laakiin waxaan leenahay waa nin taabiciintii yaryarayd ama taabiciinta kuwii ugu dambeeye kaba mid ah kolley xafnu xajarna waxaa kaba dhacay kitaabkiisa taqriib inuu kaba dhigay atbaacu taabiciin inuu kaga mid yahay laakiin ay isku waqtiga ahayna la mucaasarooday taabiciintii yaryarayd laakiin fadxubaari buu ku caddeeyaa inuu taabic yahay taabici yar yahay waxaa kaloo sanadka xadiidka inoogu sugan haweenay caawa inoogu horeyso waa haweenaydan mucaada la yidhaaho aabaheedna cabdullaahi baa la yidhaha mucaadatu bintu cabdillaahi alcadawiya xadiidkeedu lixda kitaab ama umuhaadkan lixdaaba waa inoogu sugan yahay waa haweenay caalimad ah caabidadna ahayd haweenaydan kolay tarjamada siyar calaam nubalaa iyo kutubta kaleba kuba leh bal waxyaalaha laynoo soo naqliyo haweenay cibaado badan bay ahayd saa cilmi badanna way lahayd oo caalimad bay ahayd cibaadadeedii waxaa ka mid a qaaliban habeenkii inta badan salaad bay tukanayso waxay soo naqliyaan inay odhan jirtay iyadu cajibtu licaynin tanaamu waqad calimat tuula ruqaadi fii dulami lqubuur waxaan la yaabay il seexanaysa iyadoo ka warhaysa dee hurdada dheer haddii dee weliba ruuxii aan lagu cadaabin dee qabriga ujeedadu iyadoona hadhow aani taasi jirahayn cibaadaysi aanu jirahayn oy kaba cabirta seexasho dheero qabriyada mugdigooda la jiifiyo iyadoy taasi kaba horeyso oo ilsha seexanaysa ayaabaan la yaabanay bal umuuraha kale soo naqan waxaa ka mid ah oday ninkeedu waxa la odhanayay waa nin taabiciyo weyn riwaayo sidaasa isagu ma laho cilmigoodoo kale ma laha laakiin cubaadii ummadda ayuu kaga mid yahay waana taabici isaguna weyna taabiciintii waa weyneyd kaba mida sidaa la odhanaya ibnu zufar mala xadiid kaliya ibnu cabaas ka wariye ayay soo naqliyaan ninkeedii iyo inankeeda mar keliya dagaaladii iyo dee jihaadadii lagu wada dilay dumar baa u yimi malaa dee waxay ugu socdeen tacziya waa haweenaydan mucaada markay u yimaadeen baa waxay tidhi marxaban bikunna in kuntunna ji'tunna lilhanaa wain kuntuna ji'tuna likayri dalika farjicna dee macnaha waan idin soo dhowaynayaay oo way tarxiibisay haddii aa u socotaan inay tahniyadaysaan laakiin haddaa wax kale u socotaan iska laaba oo imaka leediin dee fadirsiin iyo tacziya waxaa u socotaan aniga waa i farxadba ninkeedii idinkeedii oo la wada dilayna way ahayd bal taas bayda wahaweyne taasa qaalad waxaa tidhi haweenaydaasi qultu licaishata caaisha waxaan ku idhi radia allahu tacaala canha akaana nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay miyuu ahaa yusallii mid tukada adduxaa salaadan waqtiga duxada la tukado ma tukan jiray taas baan weydiiyey caaisha uma almu'miniin qaalad waxay tidhi caaisha odhanaysa nacam ha oo waa jawaabtee ay ugu jawaabtay in rasuulka ilaahay tukan jiro uu tukan jiray bay tidhi walibana waxay ugu sii dartay in iyadu salaadunbay weydiisee inta uu ragcadadu tukanayay may weydiine arbaca rakacaatin ay kaana yusallii wuxuu tukanayay arbaca rakacaatin afar ragcadood ayuu tukanayo macnaa mala taas baa badnayd inuu afar ragcadood tukado wayaziidu waanu siyaadinayay oo dee awqaadaha qaarkood maa shaa allahu casa wajalla ilaahay inta uu yidhaahdeeyo ujeedadu afar ragcadood waa tukanayay salaada duxada ama waqtigaa salaada barqada salaadaa la tukado welibana awqaadaha qaarkeed uu ka sii badinaya afartaa ragcadood oo dee lix iyo wax ka badan iyaguu tukanayayba taas bay tidhi bal waa xadiis axaadiis baa inoo dambaysa haddii a la idhaaho xadiidkeeduna markaas baan ku soo noqon doonaaye laakiin caaisha halkan waxay inoo sugaysaa rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh salaada duxada inuu tukaday welibana in markan kaanasan dee bacd alculamaa ay ku tagaan kala cabirno kaana yafcalu marka cibaaradaasi inay dee dawaam iyo istimraar keenayso rasuulkii ilaahay maaha wuxuu mar ka dhacay oo uu tukaday mar ay leedahay ee waa tukanaya weeyaanoo uu tukan jiray marka maha mar ee waa wax ka siyaadsan welibana xadiidka waxay inoogu xustay caaisha rasuulka ilaahay afar ragcadood inuu tukanayo weliba habkan ay u dhigtay ama hadalku suu socdo waa axwaashiisa si u badnayd afar ragcadood inuu tukaday ahayd laakiin haddana intaa kumuu daynahayne dee waaba ka kordhinayay oo awqaada qaarkeed afar wax ka siyaadsan markaa lix bay inoo noqon sideed bay inoo noqon way ka badnaan kartaa wixii ilaahay subxaana watacaala iraadeeyo isaga u qadaro ayuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh tukanayay waana salaada duxada bal xadiidkan san bay inoogu sheegtay caaisha xadiid kaley leedahayna waa inoo dambeeyaa markaasaan dib ugu soo yar noqon doonaa xadiidkeedan ee horta waan yar wadayaa casharka xadaثna mحamed بn الmثنى qal xadaثna xakiim بn mucaawiyaةa الزiyaadiyo qal xadaثna زiyaad بn cubaydاللaahi بn الرaبيic الزiyaadiyo can xumaydin الطawiil can anasin can anas bni maliki ana nabiya sala اllahu عalayh wasalam bal xadiidkan waa xadiid tirmidi la gooni noqday raggan sanadka xadiidka ku sugan imaamka hore maxamed ibn lmusanna mooyaane iyo dee xumayd dawiil iyo anasna horeynu u soo aragnay ee labada nin ee imaka sanadka dhexdiisa galay oo waxa weeyaan xakiim ibnu mucaawiye iyo ziyaad ibnu cubaydillaahi ibni rabiic labaduba kitaabkan tirmidi aynu hayno ee shamaa'ilka ayay ruwaadiisa ka mid yihiine kutubtan kale inooguma sugna ee usuusha inooguma sugna kolleyna bal ninka horena waa nin xaafmu xajarra uu mastuur kala cabiray ujeedadu ruwaada mid wax ka badanoo wax ka wariyay way jiraane laakiin xaaladiisa gaarka ee hoose iyo cadaaladiisa hoose macrifo saaso doolama aha oo waa nin majhuululxaal lagaba cabiraya ka dambe maqbuulha kala cabire bal markaa waxaan leenahay waa laba nin oo kitaabkiisanuun inooguba sugan xadiidka markaa sanadkiisa dacfi baa ku sugan khaasatan xaggan kaba imanaya laakiin matni ahaan shawaahid iyo axaadiid kalu leeyaho xataa kaa wayaziidu maashaa allah hadii aynu soo maray waxyaalihan kuba soo fasirna mid ka miduu noqonayo jaanibu haddii lix la yidhaahana kaa horeba waa inoo soo hoosgelayaa laakiin bal shawaahidda uu leeyahay daraaddeed baa kollay xadiidka matnigiisu shawaahid buu yeelanayaa muxuu anas ibni maalik xadiid kasta inoogu sugan yidhi أن النبي نبg صلى الله عليه وسلم كان وxuu يصلي mid تukada الضحى ضحda ستa ركcاaت لح رagcadood buu تukanayay xadiidkii horena aفر laakiin isma anfeeyaanoo wataa caaisha lahaydba ويزيد ma شhاء الله aqlabkii haddaan taa ka dhigno awqaada qaarkeeda waa ka kordhinaya kordhintaasna lix iyo sideedba way imanaysaa iyo in ka badan haddaba rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaa si aan isugu geysano fii bacdi alawqaat iyo axwaalihiisa qaarkood iyo awqaadihiisa qaarkood salaada duxada lix ragcadood ayuu tukanayay balkana waa xadiid kale oo axaadiisii duxada inoogaba mid ah welina axaadiisa way noo socotaan xdثna محمد بن المثنى qال xdثna محمد بن جعفر qال أنبأna شعبة عن cمر بن مرة عن cبدالرحمن بن أbي ليلى qال ma أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى ilaa umma hani radia allahu canha bal xadiidka intaan matigiisa gaadhin kollay sanadkan waa rijaashii saxiixa ama waaba xadiis bukhaari iyo muslimba ay wariyeen san tirmidi dee halkanba ugu wariyey jaamiciisa ama sunantana waa sanadkan isagoo ku warinayuu ku wariyey isagoo halkaa ka cabiray xasan saxiixa inuu yahay laakiin waa xadiidka bukhaariyo muslimba iskuba waafaqeen ragga intooda horeo dhammi waa rag dee nin xusuusaniyo inaan xusuusaynba kolley waa leediina aan soo wada maray maca camr bni mura ee cabdiraxmaan ibni abi leyla ayaan filayaa caawa inuu cusub yahay waana nin taabiciya taabiciintii waaweynayd kaba mid ah culimadii waqtigiisiina kaba mid aha aabihii abu leylana axaadiis badan ma lehe laakiin waa saxaabi asxaabtii rasuulka kaba mid ah aabihii abu leyla kolleyna magacan ibnu abi leyla cabdiraxmaankan iyo dadkii isaga uu dhalay iyo kuwa bal maalan taasoo dhowr kale ah ayaa magacan qaato ibnu abi leyla uun la wada yidhaah walow dee sanadka meeshay kaga jiraan kuu kala soocayo waxaa kaba mid ah ninkan faqiihe macruufkee maxamed ibni cabdiraxmaan ibni abi leyla la yidhaah maxamed ibni abi leyla un ay usoo naqliyaan oo bal maalan nin isagu faqiiho ninkani dhala iyo kuwo kale ayaa bal markaasin iyagu magacan wada qaatay usradee bal waa nin waxaan leenahay caalim ahaa aadna loo xurmayn jiray waqtigiisii asxaabtiisii oo amiir kasta loo xurmeeyoo kale loo xurmayn jiro oo loo weynayn jiray sida kutubta taraajimta inooguma sugan kale waqcaa dayruljanajib la baxday waa markii fidnadii inaashat waqtigiisii saddexiy sideetankii jirada ayaa adigu qorkoda idhaahan waa marqoomay ama waaba la dilay waqtiyadaasi wuxuu idhi haddaba ninkaa taabicigii ma akhbaranii iima waramin axadun axad annahu isagu ra'aa inuu arkay annabiya nabiga sala allahu calay wasalam in asxaab waxooga aya ayuu la kulmay ama asxaab badan buu la kulmay waa nin weynoo taabici weyn ah asxaab badan buu la kulmay haddaba wuxuu leeyahay asxaabtii rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh eed arkay eed la kulmay ruux ii sheegay muu jirin inuu arkay rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh yusallii xaaluu tukanaya adduxa duxada oo axad saxaabadii ka mida aan la kulmay oo ii sheego iigu waramay inuu arkay rasuulkii ilaahay salaada duxa tukanaya ma jirin buu leeyahay ilaa ummu haani'in ummu haani mooyaane radia allahu tacaala canha haweenaydaa umuhani oo cali bn abi aalib dee walaashii iskaamiyo hooyaba ay ahaayeen haweenaydaas baa ii sheegtay inay aragtay rasuulkii ilaahay oo salaad duxaa tukanaya wixii ay ku tidhina waaba kan fa inahaa iyadu xadaat waxay ku warantay iigu warantay ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay dakala inuu galay baytaha gurigeedii uu soo galay yowma fatxi makata maalintii fatxu maka ayuu gurigeedii yimi iyadu may hijroon oo dadkii hijrooday kaba mid ahayd markaa gurigeedii buu yimi faktasara markaasuu maydhay oo waxa weeyaan dee waxaa daahirku yahay si wuxuu gurigeedii ku maydhay fadan tacqiibkiina taasay keenaysaa gurigii buu soo galayo markaasuu faktasara maydhay rada xadiidkiisna saxiixa ahaa ee arrintan maalintanuu kaba waramaya xagga salaada ayaanay ahaaninbe iyadoo waa si uu soo galayna ay ahayd xadiidka uu kuba yimi inay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ay u timi oo maydhanayo ay faadima mare ugu asturayso oo rasuulku yidhi waa ayo ay tidhi umuhani baan ahay markaasay ku tidhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh hooyaday ninkii ay dhashay wuxuu sheeganayaa inuu dee rag ama nin aan adigu labadinoo dee markaa imaangeliso dadkii reeqoyska u dhexday ahaa anigu nin aan magangeliyey inuu dirayo ayuu sheeganayaa de waa dadkii markaas malaayiyadana magangelisay markaasaa rasuulka ilaahay yidhi ajarnaa man ajarti ciddii adigu aad magangelisay anaguna waana magangelin waana xadiidka saxiixo saxiixa inooguma sugan oo daahirka xadiidkaasi yahay inay u timi rasuulka ilaah maydhanaya salawaatullaahi wasalaamu caleyh markaa kollay bacdigood say kuba jamciyaan ee maydhashataasi inay horrayso marka dambena gurigeedii uu yimo dib uguba maydhay taasna waabay adigu dee badhkood kuba jamciyaane bal gurigeedii buu yimi waana maydhay fasabaxa wuxuu tukaday rasuulkii ilaahay macnaa sallaa weeye sabaxa amaaniya rakacaatin sideed ragcadood buu tukaday sideed ragcadood buu tukaday waqti barqaana way ahayd waana kan uu leeyahay salaada duxa ayay ahayd oo iyadu baaban ka maqlay cid kaleoon ka maqlay may jirin ka waxay tidhi maa ra'aytuhu maan arag sala allahu calayh wasalam sallaa isagoo tukaday salaatan salaad qadu macnaa waa weligaydoo qadu waxaa loola yimaada un waa dee darki horta istiqraaqi nafyi maamaba weeyaanoo waa waxaa tegay nafyinteeda ayuu dee istiqraaqii loolaba yimaadaa waayo asal ahaanba iyo weligayba maan arag anigu isagoo tukaday salaad akhafa minaa ka fudlayd rasuulka ilaahi isagoo taam yeelaya say noo soo socota rukuucdiiyo sujuuddii taam yeelaya ayuu haddana salaada fudaydiyey oo markaas salaad ka fudud isagoo rasuulka ilaahay tukanaya anugu mabaan arag bay la tidhi hayra laakina annahu rasuulku kaana wuxuu ahaa yutimu mid taam yeela alrukuuca rukuucdiiyo sujuuda wa sujuuda sujuuda oo rukuucdiiyo sujuuda si fiican buu u taam yeelayay riwaayadka xadiidka barhkood baa waxaa ku timi inay tidhi de ma garanayo rasuulka ilaahay qiyaamkiisa intii uu taagnaa oo qiraa'ada u taagnaa iyo rukundiisa iyo sujuuddii toodii dheerayd oo ujeeddadu way isku dhawaayeenoo halkii dee qiraa'ada uu dheerayn jiray ayaanu qiraa'adii dheerayn rukuucdiiyo sujuuddiina si fiican buu u taab yeelay markaasaa iyada shaki ka galayba talow ma taagnidiisaa dheerayn mise rukuucdiisa mise iyo sujuuddiisa taas bay tidhi bal adigu waa fudaydiyee taas buui xadiidkana maxaa inoogu sugan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqti duxaa inuu tukaday oo sideed ragcadood weliba uu tukaday markaan eegno rasuulka ilaahay ficilkiisii sugnaa ee dee inoo sugnaayee isaga inooga ansaxay ee ah intii uu tukaday intii ugu badnayd intan weeyaanoo sideeddaa ragcadood baa wax laynoo soo naqliyey oo ficil ah rasuulka ilaahay tukashadii a jirta xadiid tirmidi wariyey ayaa wuxuu kuba yimo isagu qowl ah ee ruuxa labiyo toban ragcadood waqtigaa duxaa tukaday in beyt jannada looga dhisayo kollayna inuu qariib yahay buu kuba tiriya sanadkiisa maqal kuba sugan yahay bal markaa taasoo kale oo labiyo tobanna waa qowl ahaan wixii inoogu badnaa tira ahaan xagga marka la eego qowlka laakiin ficilka rasuulkee sugan inta ugu badani dee sideedan bay ahayd walow lafdigaa xadiidkaa caaisha wayaziidu maasha allah uu yahay cadadku cadadkaa mubhamkaa inta uu siyaadiyey oo uu lix iyo sideed iyo wax ka badanba lafdigani u suubanayo ama ixtimaalayo bal markaa laakiin waxaa inoo sugan rasuulka ilaaha inuu tukaday maalintii fadxumakana way ahayd bal taasna waa mid xadiid kalaan bal markaa inoo soo socdo kaasmaan deeta axaadiisii dib uu yar wada eegaynaan xdثna بن أbي cمر qال xdثna وقيc qال xdثna khms بن الxسن عن cبداللahi بن شhقيq qال qلت لcاaشhaةa رضي الله عنها ibn abi cumar marar badan baan ama marar baan soo aragnay welibana aan isku soo baraarujinay oo maxamed ibnu yaxya ibni abi cumar baa laydha abu cumarkani waa awowgiya aabihii ma aha wakiicna waa imaamkii macruufka wakiic ibnu jaraax kamas ibnu lxasanna waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida iqaa weeyaan oo iqaadii ruwaada kaba mid ah kamas ibnu lxasan rijaasha muslimiyana ah cabdillahi ibnu shaqiiqna waa dee habeen dhaweyna waan soo aragnay waana kan oo dee isaga habeen salaadihii rasuulka intan kuba soo jirna aynu hore usoo aragnay waa nin taabici oo taabiciintii dhexaad qaala wuxuu ihi qultu licaayishata waxaan ku idhi radia allahu canha akaana miyuu ahaa annabiyu nebigu sala allahu calayh wasalam yusalii mid tukada adduxaa salaada duxada duxada ma tukan jiray qaalat caaisha waxay tidhi laa may oo ma tukan jirin bay tidhi caaisha ilaa an yajiya inuu yimaado uun mooye min maqiibihi maqnaanshihiisa iyo safar inuu ka yimaado mooye hadduu safar ka yimaado waa tukan jiray sidii xadiidkii saxiixayd nooguba sugnayd ee kacb bnu maalik xadiidkii towbadiisii dheeraydna waa kii xadiidkaa ay kuba sugnayd markuu rasuulku safar ka yimaado horta intaanu gurigiisa tegin masjidka ayuu tegi jiray waa tukan jira oo laba ragcadood buu tukan jiray qaalibanna habeenkii dushuu soo seexan jiray waqti barquu soo geli jiray markaasu dadkana uga fadhiisan jiray bal hadduu hadduu safar ka yimaado waa tukan jiray bay leedahay laakiin mar kale ma tukan jirin xadiidkana tirmidi waxaa la wadaagsaday muslim iyo abu daa-uud iyo waana xadiid inoo sugan oo saxiixa bal markaa intaanan salaada duxada si guud u eegin caaisho haddaad eegna gaar ahaan axaadiisteeda xadiidkaa hore waa inooga suganya ay tidhi rasuulka ilaahay afar ragcadood buu tukanayay waxaanu siyaadinayay intii iyada ilaahay iraadeeyana waa ku darayay taasi waa xadiid inoogaba sugan caaisha xadiidkan kalena waan haynaa ee iyadoo la weydiiyey ay tidhi caaisha waxa weeye anigu may may muu tukan jirin inuu safar ka yimaado mooye waxaa kaloo caaisha iyadna inooga sugan iyadoo salaadan duxada uu la weydiiye rasuulku inuu tukaday oy tidhi ma tukan aniguse waan tukadahay taa kaba cabirtay waa inii usabbixuha bal taasoo axaadiistooda marka daahir ahaan aan eegnay axaadiistii caaisha ee nooc iskhilaafba kuba sugan markaa kollay aimadu siyaarihii axaadiisteeda ay kuba jamciyeen waxaa kaba mid ahaa in markan iyada horta axaadiiste rasuulka ilaahay inuu duxo tukaday ama dad uu isagii faray oo uu dad amray inay tukadaan uu faray ama uulada uu ku dardaarmay waa waxay noogaba sugan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal caysho xadiidkeedan laadanna waxay barhkood ku fasireen sida beehaq iyo ujeedadeedu inay tahay ma daa'imin oo rasuulkii ilaahay had iyo goor iyo si joogtaa lama iman jirin ee awqaadaha qaarkood buu la iman jiray laakiin dee waxaa kaba dambeeya inay safarun kuba qayday safarun kuba qayday oo kollay xamliga caynkaasi wuxunbuu ka suurtogelayaa xadiidkaa rasuulka ilaahay ma tukan laakiin anigu waa tukada ay kuma fasireen muu daa'imin isagu anigu si had iyo goor si joogtaa ayaad uma tukadaa baltaas markaa iyadoo leh halkan ma tukan halkii horena waa tukan jiray ee waxay aimada qaarkood kuba jamciyeen oo jamciga ugu dhow ah markan ay leedahay akaana nabiyu sala allahu cala wasalam yusalli duxay tidhi haa waa si ay ka war heshay ay maqashay weeyaan oo taasay kaba warantay ama markan ay lahayd laa ay ahayd dee waxay kaba waramaysay iyada aragtideedii oo dee nafyigan aragti la-aanteeda kaba yimi meesha kama saaraya axaadiistii kale saxaabada kale ay noo wariyeen ee tacadudaya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh inuu tukaday ama dadka uu kuba dhiiriyey ama dadka qaarkood uga dardaarmay bal intii ay aragtay unbay tani ku xambaarantahay taa kalena wixii ay maqashay ay ogeydba iyada waa axaadiisa caaisha laakiin waxaa jirta ibnu cumar oo kale isagu oo la weydiiyo uu sheegay inaanu abubakar tukan oonu cumar tukan oo rasuulka ilaahi markii la weydiiyo inuu u malayn maayo uu yidhi taasi waa mid waxaa kaloo isaga ibnu cumar kaba dhacday iyadoo dee uu arkay dad masaajid kuba tukanaya inuu bidco kaba cabiray taasna oo wax dee kutubta inoogaba sugan walow dee uu lahaa oo waxyaalaha ay dadku la yimaadaan waxa uguba fiican oo kale iyo taasna uu kaba cabirayay laakiin bidca uu kaba cabirayo bal markaa waxaan leenahay saxaabada qaarkood oo khaasatan ibnu cumar iyo riwaayaadka caaisha barhkood ayaa waxay ku yimaadeen nafiin ay anfiyayeen rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayhi salaadiisii marka laba arrimood baana wada jiro midi waxa weeyaan waa xagga mudaawamada iyo rasuulka ilaahay inuu dee joogto u tukanayo onu maalinna kaba tegin iyada taa xadiis baa inoo soo socda haddii alla yidhaaho in walow sanadkiisa maqal kuba sugan yahay rasuulka ilaahay marna inuu tukan jiray marna uu kaba tegi jiray oo bal markaa mudaawamo uu had iyo goor rasuulka ilaahay daa'imay taasi ma jirto xaggan kale laakiin inuu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh tukaday inuu dee bal tarkiib uu dadkii kuba dhiiriyey inuu saxaabada qaarkood sida abu hurayre iyo qeyr uba dardaarmay inuu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inoo sheegay iyadoo laynaga doonayo xubnahan ilaahay iyo acdaadan iyo mafaasishan ina siiyo xadiidku kuba yimi saddex boqol iyo lixdan mifsal ay tahay inaan sadaqo kalaba baxna inagoo ilaahay uba shukriyayna sadaqadaasna tasbiix iyo taxmiid iyo takbiir iyo umuuro kala duwan lagu gudan karo inuu rasuulka ilaahay yidhi ruuxa waxaa intaasoo dhan kagaba gudaya laba ragcadood waqtigaa duxaa tukadeysna waa xadiida saxiixo bal markaa waxaan leenahay rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ficil ahaana inuu tukaday way nooga sugantay mudaawamayaan inoogaba sugnaan qowl ahaanna ama dad gaara oo uu tarqiibinaya haba noqoto iyo fadligaasba iyo ama xadiidka aan sheegaya uu sheegay ruuxa maalinta shukrigeedii ama sadaqadii laga doonaya laba ragcadood inay kaba gudayso isagu cidna gaarana aan dee aanu dardaarmin wax dadkii oo dhan u wada yaalla dadkii oo dhanna wax laga wada doonaya sadaqadu ay tahay haba noqotee bal adigu salaadii duxada waa wax inoogaba suganoo taasi iyada rasuulka ilaahi way inoogaba sugantay qowl iyo ficilba markaa shay sunnaa weeye waajibna maaha xagga rasuulka ilaahay inaanu daa'imina ee rasuulka ilaahay salaado kaleba oo u iska daayey oo u daayeyba dadkii isagoo ka baqanaya in laguba waajibiyo ama ay noqoto dadkii inay waajibba u qaataan inaan lagama tegi karin ayaa jirayo kollay ka tegiisna taasay kuma xambaaran tahay bal salaada duxadu waa salaad fadli leh waa salaad sunno ah umuuraha haddii dee waqtiyadii rasuulka ilaahay ay jirtayba hoof ama khasho in laguba waajibiyo dadka taa loogama tegayeyna dee taas imika waqtigan maba jirto allahuma saxaabada qaarkood oo bidca kuwa tilmaamayna waxaad moodaa waqtigii khilaafadii raashidada ayay jirtay baa mawkii saxaabaduba ay sii joogtay inay noqotay dee arrin daahira oo masaajidda lagulaba yimaado oo shicaar daahira ay iskaba noqotayoo kollay ibni cumarna tiisii oo masaajidda ay isulaba imanayeen iyo ibni mascuud iyo kalaamyo laga soo naqliyey waxay ku xambaaran tahay uun bal walow dee masjidkii lagu samayn karo bal dee markaas ay fiican tahay in laguma sameeyo aqaladina laguma samayn karo iyadoo dee shacaar daahira lagama yeesho laysugu yimaado taasi dee kollay wax dambe xaadisa ayay ahayd oo taas baa hadalkooda waa bidcana aan kuba xambaaraynaa un taas oo kale balay bukhaarina laba tarjamu dhinto intuu bal salaadii duxadee waqtiga safarka uu dhintuu nafiyadaas soo naqliyey ayuu markii dambena baab u dhigtay bal ciddii aragtay inay waasactay oo bal marka waxaan leenahay uun safar haddii ay tahay salaadaha sunayaashiba way wada fudud yihiin marka laakiin la iskaba nagi yahay ruuxii isagu fadligan iyo tan